asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaan hawada idinka leenahay ciidul adxal mubaarak taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal waxaan weli dhex maquuranaynaa jadwalkeenna maalinimo markaana waxaad ku soo dhowaataan barnaamij aan ku eegayno fantasiya iyo ciyaaro maalintii shalay lagu qabtay deegaanka kunye barow ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose haddaba waxaan idinku duwayaa barnaamijka oo ay si wada jir ah u soo jeedinayaan mahad cubeed iyo ibraahim duldineeda nahay duldineeda nahay dar alle uu kulmay dar alle uu kulmay damashaadka cidaa u dabaaldegaynaa damashaadka cidaa u dabaaldegaynaa damashaadka cidaa u dabaaldegaynaa damashaadka cidaa u dabaaldegaynaa deeganku waa kuyo deeganku waa kuyo alle hayno daye alle hayno daye deeganku waa kuyo deeganku waa kuyo alle hayno daye alle hayno daye daarul islaam wayaan lagu diirsadaye daarul islaam weyaa lagu diirsadaye daarul islaam wayaan lagu diirsadaye daarul islaam weyaa lagu diirsadaye kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan idinkaga soo tebinayno fagaaraha weyn ee musallaha ciidda deegaanka kunyo barrow kaasoo loogu magacdaray halgamaagii weynaa ee hoggaamin jiray daraawiishta sayid maxamed cabdulla xasan ayaan galabta ku sugannahay ee waxaana halkan ka dhacaya ciyaaro iyo fantasiyo kala duwan een waxaa goobta ku xaadir ah dad aad u kala duwan oo iskugu jira rag iyo dumar dadku aad ayay u soo buuxiyeen fagaaraha ee waana markii ugu horreysa oo aan arko ee dad caynkan oo kale ah ee waxaa sidoo kale barnaamijka ila tabinayo oo igu wehelinaya walaalka ibraahim xasan oo garabkayga taagan ee barnaamijkana ila daadihin doona runtii galabta waxaa la filayaa halkan inay ka dhacaan ciyaaro xiiso badan oo kala duwan ee waana arki doona insha allahu tacaala siday u ekaadaan ee hase ahaatee ee intaas ka hor waxaan kusoo dhoweynayaa walaalka ibraahim hay ibraahim kusoo dhowow waan ku dhowahay mahad aad baad u mahadsantahay waxaana ku leeyahay taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal ayaan adiga iyo dhegaystayaashaba aan leeyahay mahadow runtii waxaan ku sugannahay fagaaraha weyn ee magaalada kuunya barow oo maanta lasugu imaaday in mataqaanaa ay ka dhacdo ciyaar xiiso badan mahadow intaan ciyaartii iyo aan u gudgalin runtii dad fara badan ayaa ii muuqanaya dareenkaygu maanta aad wax la qiyaasi kara ma caruur fara badan dumar rag ayaa halkan isugu imaaday runtiina dareenkooda waa dareen farxad iyo dhoolacadayn iyo takbiir ayaa halkan ka socoto runtii mahadow maantu dadku waxay sugayaan mahadow ciyaarta meeshan ka dhici doonta ayay sugayaan marka xaafadaha magaalada ayaa runtii tartamo loo qaban doonaa marka waxaan leenahay mahadow marka farda laisku hayo laiskuma faaliyo ee ibraahim waa sidaad sheegtay oo farda la isku hayo la iskuma faaniyo galabta halkan waa la isugu yimiday ee tartankun wuxuu dhex mari doonaa ayaa la leeyahay kooxo ka kala socda afarta xaafadood ay ka kooban tahay kunyo barow ee run ahaantiina ee waxaad ka garan kartaa siday usoo diyaargaroobeen ee waxay wataan lebis u gooni ah oo koox waliba waxay wadataa dhar gooni ah iyo lebis u gaar ah waxaadna moodaa inay yihiin rag aad u soo diyaargaroobay inta aan la soo gaarinba ee goobta ciyaartu maanta ka dhacayso waa xilli galab ah sida aan wada arkaynaba waxaa soo socda oo halkan horteyda ah ka soo socda kooxihii ka kala socday xaafadaha kala duwan ee deegaanka kunyo barow haddii aan dhegaystayaasha aan garanayn la socodsiiyo ee deegaanka kunyo barow wuxuu ka kooban yahay afar xaafadood oo kale ah caynul islaam aljaziira bukhaari iyo muslim dhammaanne ee waxaa halkan galabta ku sugan dad kala duwan oo ka socda xaafadahaasi ee waxaa lagu bilaabayaa oo marka ugu horreysa soo socdo ee kooxihii kala duwanaa ee tartanku la rabay inuu dhex maro ee oo ka kala socday ee xaafadaha kala duwan ee deegaanka kunyo barow iyagoo borar wata dhar kala duwan gashan ayay daawadayaasha hortooda soo marayaan ee waxayna ee hadda sii socdaan horteyda ee sida inoo muuqata si wareeg ah ayay ku soo marayaan fagaaraha waxayna koox waliba boorkeeda u gaarka ah ay wadato ay marayaan fagaaraha gudihiisa xaafadda ugu horraysa waa imaamu lbukhaari imaamu lbukhaari xaafad walba waxaa u tartami doona labaatan qof hadduu ilaahay ka raali noqdo labaatan qof oo mateli doona imaamu lbukhaari sidoo kale waxaa ka mida xaafadda labaad waa xaafadda aljaziira xaafadda aljaziira ayadana sidoo kale waxaa u tartami doona labaatan qofood biidn illaahi albaari aljaziira ayadana labaatan qofood ayaa u tartami doona biidn illaah waayahay xaafadda aljaziira oo hortiina ka muuqata waa xaafadda saddexaad ee barnaamijka ka qayb geli doonta waaye jazaakum allahu khayran waa xaafadda imaam muslim xaafadda saddexaad ee waa imaam muslim ayadana waxaa u tartami doona labaatan qof si la mida sidii kuwii hore labaatan qof ayaa u tartami doona biidn illaahi tacaala intaas kadibna waxaa la filayaa insha allahu tacaala ee inay dhacdo ee ciyaarta waa ay socdaan ibraahimu bal adigana ee maxaa ku muuqanaya maadaama aad daawadayaasha ka mid tahay barnaamijkana aad ila daadihinayso Een, waa tahay mahadow aad baad u mahadsan tahay runtii waxyaabaha aad ka u xiisaha badan oo indhahigu maanta ay qabanayaan waxaa ka mid a een, xaafadaha qaar waxaa ka socda odayaal ayaa ka socda runtii oo garyacasa runtii waxaa ka mid a injineer awgaab ayaa ka mid a runtii oo aad u faraxsan oo maanta waa kaa kuu muuqdo marka waxaa weeyaan ee, waxa uu wataa mataqaana boorkii ayuu dhinac ka hayaa Ee, sidoo kale waxaa ka mid a mataqaana nabadoon cilmi oo ka mid a nabadoonada ah, kunyabarow ku sugan ayaa asna ka mid a oo ayagana funaanado lagu soo buufiyey magacyada xaafada ay ka socdaan oo runtii inooga muuqanayo runtii dadka aadka loo garan ogyahay oo ii muuqdo waxaa ka mid a ee, nin magaciisa marka lasoo gaabiyo loo yaqaano dhanaan ayaa runtii ii muuqdo oo eh, asxaabta qaar iyo dhallinyarada ay ku yaqaanaan kaftanka iyo seri b ayaa tahay iyo seri a aa tahay iyo nin lagu yaqaano aad u kaftamo ee, runtii rag fara badan ayaa ii muuqdo ee, mahdow marka dadku sida hadda kuu muuqato ee, dhoolatus weeyaan isleeyahayo dadka hortooda ay marayaanoo hadda waa kaasoo dhanka dumarka ayay sii socdaan malaha qof weliba muruqiisa soo bandhigayaa miya Ah, waxaan isleeyahaa dad dad markii tartan la gelayo waxay u baahan tahay qof walba inuu soo muujiyo oo waxoogaa dhooltus uu sameeyo marka nin walba boorkiisuu wata magacii maga- xaafaddii ay ka socdeen ayaa uga hardhan ee runtii mataqaanaa waana tartamayaasha xaafadaha ka tarjumaya loo qabanayo mataqaana tartankan dadka guulaysto waan arki doonaa ibraahimow ee, haddii aan sii wadano barnaamijkeenna ee, waxaa sidoo kale ee, la arkayaa oo markana soo gelaya ciidamada mujaahidiinta oo iyaguna qayb ka ah dadka ka qayb qaadan doona ee fantasiyaha ka dhacaya ee, fagaaraha weyn ee ku yaala deegaanka kunyo barrow Een, waa ay soo gelayaan ciidamadii waa ayna soo socdaan iyagoo uu dhammaystiran yahay agabkoodii iyo labiskoodii ciidan ee, waa ay soo gelayaan iyagoo gaardinaya sidoo kalena qaadaya anaashiid kala duwan ee, hubkooda ayaa u garwaxsan waxay leeyihiin hogaamiye u gaar ah ee, waa ay soo galeen meydaanka waxayna u nidaamsan yihiin qaabkii lagu yiqiin ciidamada Ee, waxayna ku muujinaysaa taas in dadka ee, laftirkooda wax lagu tusaya halkan marka bal ka waran arrintaas
mahdow aad baad u mahadsan tahay runtii ciidankan waa ciidan aad u qalabaysan saad sheegtayba Ee, runtii waxay wataan darees isku mid ah waxay wataan booshash isku wada mid ah Ee, waxyaabaha ee aad mataqaana ii soo jiitay mahdow waxaa ka mid ah qoryaha ay garwaxsan yihiin waa isku wada mid ee, qoryahan ee, mataqaana cusub oo waayadan la xiiseeyo oo runtii ah, la yidhaahdo kuwa dababadiilka la dhaho weeye kabahooda waa isku mid kaba caddaana ayay wataan Ee, runtii mataqaanaa garbahooda mahdow waxaa iiga muuqdo ee, raayo ayaa iiga muuqato haddaana qaldaneen waa meel fogan ka arkayaa sida hadda kuwa muuqataba ee, xoogaho marka mahdow runtii waa ciidan aad u qalabaysan oo runtii ee, gaardiska iyo mataqaanaa ee, waxyaabaha ay soo bandhigayaan aad aad mataqaanaa kuu soo jeedinayo Ee, ciidanku mahdow ee, haddeer aan kusii dhowaado oo dadkaba say maqlayaan hadda Ee, nashiidda ay bilaabeen waa maqlaysaa ee, mahdow bal markan aan dhegaystayaasha aan ku wareejino ciidanka iyo nashiidooyinka ay soo bandhigayaan
سهلا سوبنين دران مسلمين تا صغيري وكبير مركز تسرين سهلا سدري أكو قوتي سلام انت صغيري وناي كبير با سهلا سوبنين دران مسلمين تا صغيري وكبير مركز تسرين سلام صدري أبو قوتيه سلام انت صغري وانا كبير با ساعة كستالي سلامة سنوها سنة سالة تساسو غدا سامة إسور دنيا كوسون صاحبادي رسول كاساسو بيين ساعت كستولي سلاما سنوا سلم أسالا تساسو غدا saamateegi suurdaya ku sugun saxaabadii rasuulkaasa suubiye saxaabadii rasuulkaasa suubiye saalan suuban indirane muslimiinta saagiriyo kaabir meel kasta sunayin saalan sidire aku gootiyahe سلمت صغري أنا كبير بس على سوق دران مسلم انت صغري وكبير ملك استسرين سال زدري أكو قوتي سلمت صغري أنا كبير بس سافر درا إنسان ذات يدنك soonka isaalaada suubane saasa suuban saadaqaada siina dadka sooron haysan saacadun siine soka isaalida saafardheera sacone zaadkadane soonka isaalaada suubane saasa suuban saadaqaada siina dadka sooron haysan saacadun siine soka isaalida saacadun siine soka isaalida saasuban indirane muslimiinta sagriyo kaabir meel kasta surayin saalasidire aku gootiyahe سلمت صغري يا لي كبير بس على سوبا دران مسلم انت صغري يا كبير ملك استسرين سلام صدري اكو قوتي سلمت صغري يا لي كبير بس صحي اسافئ هن سميان سبنا سندي سواك صعنا سفتنا نسيبنا او صورنا سعد لنكي سوار سرمنا صصحي أسافئ أني سميان سبنا سندي سواك صعنا سفتنا نسيبنا او صورنا saacadoo lankii sawaara sarmare saacadoo lankii sawaara sarmare saalan suuban indirane muslimiinta sagiriyo kaabir meel kasta surayin saalan sidere aku gootiyahe سلمت صغير عليك بيبا سلام سوبا اندران مسلم انت صغير كابي ملك استسرين سلام سدري اكو قوتي سلمت صغير عليك بيبا
waa hagaag markanna waxaa toos loo gudagalay ee tartankii la rabay galabta in halkan lagu soo bandhigo waxaana lagu bilaabay markii ugu horreysaba ee tartanka kuraasta oo ay dadka fagaarayaasha ciidaha soo xaadiri jiray aad u wada garanayaan waxaa la soo bixiyey dadkii ku tartami lahaa waayahay waxaan bilaabaynaa tartankii kuraasta afarta xaafadood insha allahu tacaala saf hala galo saf hala galo halla faylo waa bilaabaynaa kuraastaa laga soo fogaado allah idin barakeeyo kuraasta wax yar ka fogaada waxaan ka bilaabi doonaa tirada kow markaan saddex gaaro waxaa laydinka rabaa inaad orodka bilowdaan markaan bilaabo idin idhaahdo bilaaba tirada waxaan wadayaa hal ilaa saddex markaan saddex gaaro ayaad fadhiisanaysaan may la socotaan yaa jamaaca markaan bilaaba idin idhaahdo bilaaba tiradaan wadayaa waad ordaysaan markaan saddex gaarana waad ku fadhiisanaysaan bilaaba kow weli way socotaa haye labo haye lama gaarin lama gaarin lama gaarin markii saddex la gaaro waayo bilaaba hala bilaabo orodka kow labo saddex nin baa banaanka u baxay xaafadda baxdaya waaye joojiya jamaaca jamaaca joojiya joojiya jooga jooga jooga jooga baaraka allahu fiikum yaa soo baxay caynulislaam daaqadaa laga saaray tartankii koobaad hal kur soo bixiya waxaa haray aljaziira imaam muslim iyo imaam albukhaari waa yahay waa ay bilaabatay ciyaartii waa ay socotaa waa ay kullaatay ciyaartii haye ibraahimow ciyaartii way kullaatay waad aragtahay maxaa adna kuu muuqanaya mahado waxaa aad iigu muuqanaya ee runtii dhinkaa kuu muuqda ee ka socda runtii xaafadda ma bukhaari baa ma garanayo wuxuu aad u danaynayaa sida kuu muuqato inuu kursigu asagoo ku guulaysto asagoo awaamirtii aan la bixinin ee mataqaanaa hala fadhiista aan la dhihin maanta oo dhan wuu fadhiisanaya sida kuu muuqa marka mahadow ee hadda way kullaatay laba isku soo hartayoo laba ayaa hartay ee mahadow aad bay bahasha u kullaatay waa walla waa la wareegay waa la wareegaya mahadow mahadow mahadow ar mahadow waa wuu dhacay wuu dhacay mahadow mahadow marka ee ciyaartu aad bay u kullaatay ee mid baa ku fadhiista laakiin guddiga waxay leeyihiin kursiguu qabsaday ay leeyihiin bal waa lagu celinaya ay leeyihiin hadda marka mahadow ee mar labaad ayaa haddana la leeyahay waa lagu celinayaa way bilaabatay mahadow waa way bilaabatay waa la wareegayaa ee runtiina mataqaanaa waxaa la rabay kursiga meel fog inay ka maraan nin walba kursiga nin walba kursiga usii dhowaanaya oo wuxuu rabaa ninka ugu horeeya ku fadhiisto inuu noqdo mahadow marka ee labadii qof iyo halkii kursi ayaa hadda weli socoto oo hadda ayaa mataqaanaa la amraya isleeyahay bal aan ku dunno ee, xiriiryaha mahadow ciyaartu way sii kululaanaysaa mahadow ar mahadow ma- ar wuu wuu dhacay mahad ma
ciyaartii way kullaatay ee ibraahimow sidaad sheegaysaba ee waa ay socdaan ee, ee, waa ay socdaan ee, tartamayaasha ee, waxaana isku soo haray ee, sidaad arkaysaba laba laba xaafadood way socotaa way socotaa mid ka mida tartamayaashii ka socday xaafadaha ayaa ku guulaystay ku fadhiistay kursigiina waa ula jabay
walla kursigiyaa la jabay mahadow marka mahadow waa soo socda hadduu soo socdaa isagoo kursigiisoo jaban wato dhankii guddiga iyo ayuu u soo socdaa malaha kursiga ma laga gudaya isleedahay niyo waxaa is leeyahay maadaama dee uu dadaalayey in guddiga iyo wilaayadii ay bixin doonaan kursiga oon laga gudi doonin ee bal markan iyo guddigana aan eegno iyo waxa ay natiijada tartanka ka dhihi doonaan خلاص الجزيرة قالت الجزيرة قالت الجزيرة خلاص كرسينا واجبي خلاص خلاص خلاص خلاص وياي الجزيرة أقر الجزيرة هالكاس وحي كوها شيء لبدي درجة وجوه الرئيسي هاي صوت الرباط يا شرب كودي عياره هذه هداية دقن كايا هدنا سوق إن شاء الله تعالى إنك أيا قنع دونا بإذن الله تعالى جزاكم الله خيرا
markana waxaa lasoo bandhigayaa leeyahay ciyaaraha hidda iyo dhaqanka Een, waxay yeerinayaan haweenkooda sida aad maqlaysaanba Ee, waxayna xiran yihiin dharkii dhaqanka Een, waxayna soo galeen fagaaraha Ee, ciyaar dhaqan ayay soo bandhigayaan Een, waa kuwan waa ay socdaan waxay ku wareegayaan miidaanka Ee, miidaanka ayay ku wareegayaan Ee, ciyaarihii hidda iyo dhaqanka ayaa weli socda Een, ee, waxaana halkan lagu soo bandhigay ee, ormo iyo gaashaan Een, een, ciyaarihii daqiiqa ka socda markan waxaa la yeerinaya buunka ayaa la yeerinaya buunka ayaa la yeerinaya markan buunka ayaa la yeerinaya waxaa halkan markan ka soo ciyaarihii hidda iyo dhaqan Een, kooxdu waa koox aad u labisan ee, ma sahlana kooxda hidaha iyo dhaqanka Een, dhar cadcad ayay wataan oo ah dharkii dhaqanka hore ee soomaalida sidoo kale warmihi ayay wataan buunkii ay wataan Ee, waxay soo bandhigayaan ciyaarihii hidaha iyo dhaqanka Ee, weli waxaa socota ciyaarihii hidaha iyo dhaqanka oo si toosa loogu daawanayo fuqaaraha sayid maxamed cabdulla xasan ee deegaanka kuyabarada gobolka shabeellaha hoose oo ay maanta ka dhacayaan fantasiyo ee loogu dabaaldegayo ciidul adxa mubaarak ee sanadka kun afar boqol afartan iyo saddexda hijriyada waxayna soo bandhigayaan ciyaaro kala duwan iyo gabayo iyo shirib kala duwan oo ka tarjamaya hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed kooxdan soo bandhigaysa hidaha iyo dhaqanka waxaa leeyahay waa koox magaceedaba la yiraahdo loo yaqaano caanku ah ee barbaarta gaashaaman waxayna maanta fagaaraha sayid maxamed cabdulla xasan ku soo bandhigayaan ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee soomaalida gaar ahaan kuwa lagu yaqaano reer koonfureedka waxay wataan warmo iyo gaashaamo sidoo kale dharkii lagu yiqiin hidaha iyo dhaqanka ee labadii mare cadcadeed ee soomaalida hore caanku ahaa jireen waxay sidoo kale wataan buunkii lagu yiqiin soomaalida iyagoo weliba u yeerinaya qaab cajiib ah daawadayaal badan ayaa fagaaraha ku sugan oo la dhacsan ciyaarta halkan ka socota maanta sidoo kale waxay soo bandhigayaan shirib iyo ciyaaro kala duwan oo sidoo kale ay caan ku yihiin ee dadka reer koonfureedka
mahdow ee ciyaartan runtii hidaha iyo dhaqanka runtii aad baa dadku ay u xiisaynayaan markii ay oo la sheegay in hidihii dhaqanka ay soo gelayaan dadkii inta fadhisay iyo inta taagneed iyo nin walba wuxuu rabaa inuu arko dadkan soo muuqdo runtii waa dad dhar cadcad wato waramo wato oo runtii mataqaanaa shirabka iyo lugta iyo buunka aad isula helay runtii waxaa weeye waa ciyaar xiiso badan oo runtii mahdow marka waxyaabaha aad aan ula yaabay waxaa ka mid a habkay isku dhex marayaan markay mataqaana ay shirbayaan iyo sida mataqaanaa waranka iyo bahalladan dacday gacmaha ku haystaan say yeelayaan iyo waxyaabahan mataqaana say lugta iyo iskula helayaan iyo buunka iyo hal mar ciyaarta sida loo joojinayo iyo runtii waa ciyaar aad u xiiso badan dadku dareenkoodu aad ayuu u sareeyaa mahdow sida kuu muuqataba ciyaartu way socotaa waa ay socotaa oo weli markaan aan usii dhowaano markaan way shirbayaan shirabkooda bal dadka aan maqashiino waxyaabaha ay leeyihiin idwe arafow idwe arafow ahili idwe arafow ayaanta idwe arafe ayaanta idwe arafo ayaanta idwe arafo ayaanta idwe arafo ayaanta idwe arafo alifaayi quraanigan axad waa ilaahay imaam nuura waa nebigeena khadqalkaane walaalhee aqsaaninkii joogi afkoowaanahay aahili aqyaari anaga isku afkoowaanahay iideena waa noo ansaxday isku afkoowaanahay isku afkoowaanahay isku afkoowaanahay isku afkoowaanahay isku afkoowaanahay aamiin ka dhigay aamiin ka dhigay ahili aamiin ka dhig allo aamiin ka dhig iideena waa noo ansaxday allo aamiin ka dhige allo aamiin ka dhige allo aamiin ka dhige allo aamiin ka dhige allo aamiin ka dhige allo aamiin ka dhige aargudaha ilmaalina aargudaha allo aamiin ka dhige ilmaalimaha aargudaha ilmaalimaha aargudaha ilmaalimaha aargudaha ilmaalimaha aargudaha ilmaalimaha aargudaha المعلمة أرجوها إلهي إذنكي إلهي إذنكي آهلي walaalhay leeka wadaa aniga alifaay qoraligan axad waa ilaahay axmed nuura waa nebigiina aniga soo u soo ordeyni oo u soo kaala qaadeyni eed walaal mashigan ilaah waana keeni hadda kolkaani aadir waa aahili walaalhay ameerika aadir waa allow aamiin ka dhigi ameerika aadir waa ameerika aadir waa ameerika aadir waa ameerika aadir waa ameerika aadir waa ameerika aadir waa ameerika aadir waa ameerika aadir waa ameerika aadir waa wawaay qure anigan waxid waa ilaahey walinuura waa nebigiina wara uumba uumba way kaxaa karo walaalhey weereer noo wadi aahili wareer wixii inoo wadiye ee walaayidaa loo warceli weerar wixii inoo wadiye weerar wixii inoo wadiye deji deji deji walaayidaa loo warceli warar wixii inoo wadiye warar wixii inoo wadiye warar wixii inoo wadiye warar wixii inoo wadiye warar wixii inoo wadiye weynaanahayey weynaanahayey aahili weynaanahay ee walaayida weynaanahay anaga yaana soo waabsi kare walaayida weynaanahay walaaya weynaanahay walaaya weynaanahay saa waryaa yaana soo waabsi kare yaan soo waabsi kare yaan soo waabsi kare yaan soo waabsi kare walaay weynaan haye walaay weynaan haye walaay weynaan haye walaay weynaan haye walaay weynaan haye walaay weynaan haye walaay weynaan haye bal markan iyo daawadayaasha xaggooda aan u jihaysano iyo siday u arkaan ciyaaraha halkan ka socda gaar ahaan kuwii aadka u xiiseynayaan
waa dhowaha walaal een ciyaartan oo kale horta weligay ma arkin mideeda kaleeto hadda wallaahi markaa meeshaan fadhiyo waxaan soo xasuustay ciyaara yacni xamar markaan joogay waa laiska soo ciidaa masaajidadaa lagu soo dukana waa laiska xaroonaya waxaad arkaysaa heese iyo fisqi iyo dhibaato badan iyo munkar iyo waxyaabo aan ilaahay raalli ka ahayn inaad maqasho yacni maalinta ciidda farxad ay ayadana tahay yacni meeshaan waxaan ku arkayaaba farxad yacni mujaahidiinta inay maanta ay waqti badan ay ku siiyaan waqtigooda ay kuugu lumiyaan yani farxad badan ay siiyaan muslimiinta walaalahooda ay farxadda la qaybsadaan ciyaaro kala duwan oo yani soo jiidanaya indhaha oo qalbigana qaboojinaya walaalihii mujaahidiinta waxaan aad ugu faraxsanahay sawtu ribaad inaan arko oo maxaa la dhihi jiray aan weligay maqli jiray marar badan aan maqlay anaa xamar jooga aad ugu faraxsanahay macnaha dareenkaygan mana soo koobi kari waxaan ku hadlay xitaa ma aqaano
ee galabta ciyaaro kala duwan halkan ka socdo ee ciyaaruhu way badnaayeen ee waxaa ka mid ahaa hidaha iyo dhaqanka qajaclo lagu buuxinayay ee biyo afka lagu soo qaaday iyo tubo la dhex marsiinayo ee adiga maxaa si gaara kusoo jiitay ciyaarihii galabta halkan ka dhacay ciyaarta ugu dambeysay daha dhaqanka iyo waxaa soo jiitay midda kale oo tubada biyaha lagu soo qaadanayay
bismillaah aad iyo aad aan ugu faraxsanahay cayaaraha maanta meesha ka socda maasha allah waxyaabo badana na arki jirnaa maanta aragnay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay cayaaraha aad ay u khatarsanya waxaa ugu fiicnaa ugu maaragta cayaarta buunka sida cayaarta biyaha oo kale maasha allah aad iyo aad moodta meeshan cayaar ka socoto si gaar waxaa ii soo jiitay cayaarta buunka iyo cayaarta biyaha baaldiyaasha afka lagu qaadaya tubooyinka lagu shubaaqa jeclaha
maxay gooni la tahay marka ciyaarahaas aad sheegto ay ka mid yihiin qajaclaha afka lagu buuxinayo
waxay gooni leeyihiin garoonka maanta ka hor mala keenin walaa caadi cajiib u ahaayeen waayo caag yar oo biyo biyo afka lagu soo qaada qajacle lagu buuxinayo aad ayaan ula yaabo tubo yar loola shubaayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aad baan ugu dhowahay maasha allah aadaan ugu faraxsanahay ciidda maanta ka dhacday degmadan idaacadda alfurqaan waan ku dhowahay walaalaha alfurqaan aad baan ugu mahad celinayaa iyo walaalaha mujaahidiinta meel kasta ay joogaan maasha allah ciidan waa ciidan aad ugu farxay weliba waa ciiddii igu horreysa maasha allah aan u soo ciido meeldheer aan ugu ibiday marka maasha allah dareenkayga lama qiyaasi karo aad ayaan ugu faraxsanahay marka waxaan leeyahay walaalaha muslimiinta ee ku sugan degmadan tan ah ciidul ciid wanaagsan baan leeyahay ee adoo halka ka soo ciidaysatay si gaar ah walaal waxaan kasoo ciidaysata magaalada muqdisho
waa gartay ee maanta ciyaaro kala duwana halkan ka socdo qofo waxbaa soo jiitay adiga maxaa si gaara ku soo jiitay wallaahi waxa isoo jiito aad weliba ii soo jiito maasha allah waan aad ugu faraxsanahay walaalaha muhaajiriinta oo in badan aanan jecelahay waxaan leeyahay ilaahay shacadogana ha ka haayo hana barakeeyo meel walbay joogaan maasha allah inta ciyaaro meeshaan lagu soo bandhigay waxaan dhihi karaa ciyaarta aad ii soo jiidatay waa walaalaha muhaajiriinta bandhigooda Ee, maadaama aad u soo ciiday wilaayaadka islaamiga ah kana timid magaalada muqdisho ee ka waran ciidaha ka dhaca wilaayaadka islaamiga ah wallahi waxaa la dhihi karaa waa ciidaha ugu wanaagsan maasha allah waxaan kaleeto baaq u diri lahaa dadka ku ciidaya degmooyinka iyo magaalooyinka daaquudka ee raaya tawxiid aysan ka taagnayn inay mar kasta soo ciidaan meelahan oo kale marka maasha allah wax loo dhigi karo ma lahan
Ee, yaanan hilmaamin ibraahim waxaa qayb ka ah tartanka maanta halkan ka socda oo daawadayaasha lagu xiise gelinayaa ee nashaadna lagu gelinayaa waxaaba socdaba kaar lacag la-aan ah oo qof weliba ee uu dhinaciisa ka qabsanayo Ee, dadka qaar ayaa guulaystay ee, dadka qaarna weli maysan guulaysanin ragga dad dadka qaar rag fara fudud oo ku jira oo hore ka dafayo isla marka ha marka nambarka ugu horreeya la yeeriba marka ugu horreysa ee dhowr maraa la yeerinaya marka ugu horreyso la yeeriba waxaad maqlaysaa waa lagu guulaysa waa lagu shubtay allah u naxariisto xataa leeyahay ii sheeg muxuu ahaa ee ninka daadiinaya barnaamijka haye taleefanada la soo baxa mar kale mar kale taleefanada la soo baxa allah idin barakeeyo taleefanada taleefanada la soo baxa kaar fiican baa la rabaa oo qaraabada lagu salaamo haye la soo baxa waayahay aan bilaabo siddeetan iyo lix lixdan iyo siddeed toddobaatan iyo siddeed soddon iyo shan siddeetan iyo sagaal lixdan iyo afar labaatan iyo shan sagaashan iyo labo haye waa lagu shubtay dabcan haye yaa ku shubtay maya maya maya horta haddii lagu shubtay ninaa kaaga hormaray waayahay
Een, marka horta ee halkan fagaaraha maanta marka xataa dadka aad aragtay ibraahim aniga waa markii ugu horreysay oo aan arko ee noloshayda dad intaan la-eg oo fagaare ee ku soo xaadiro dumarka ayaa weliba aad ugu badan ee halkan ee ma garanaya sababta ee raggu laftirkooda ma yareystaan ee dadka wejiyadoodan waxaa ka muuqda xiise aad u fara badan goobta laftirkeeda ay wax ka dhacayaan iyadaaba xiise gooniya leh dadka aad u soo jiidanayso Ee, waa goob laga sii fikiray oo aad loo sii qurxiyey wilaayaduna juhdi badan ay ku bixisay Ee, marka runtii ciyaaro badanna way dhiman yihiin aa leeyahay hase ahaatee ee, guddigu markan waxaan ku nasanaynaa ay leeyihiin ee, su'aalo ee, kadis ah oo dadka la weydiinayo islamarkaana aan lahayn wax ka faa'iidaysi ah kooxdii ka jawaabi weysana ay halkaas ku guuldaraysanayso waxaa su-aasha lagu bilaabayaa ee, xaafadda imaamu muslim su-aasha dhegihiinna u fura imaam muslim su-aasha wax ka faa'iidaysiya ma lahan aan is dhegaysanno aan is dhegaysanno akhyaare su-aasha koowaad imaam muslim sheeg hal daqiiqaad haysataa fursaddaad uga jawaabi karto waa hal daqiiqo ogow wax ka faa'iidaysana ma le haddaan mar kale ku celiyo sheeg magaca ibnu shaykh alliibi
magacayga sarreeye axmed maxamed cusmaan xaafadda u tartamaya imaamu muslim annaka jawaab ma hayno qofkii hayo ha soo kaco
jazaaka allahu khayran imaam muslim wax jawaaba ma aysan bixinin oo saxa ee waktigaan nahaaya annagaa ka jawaabayna ka faa'iidaysi ma jiro jazaakum allahu khayran magaca waxay ahayd su-aashu sheeg magaca ibnu shaykh alliibi waa cali ibnu cabdilcaziiz albakhiri waa yahay su-aasha labaad waxaa iskale caynulislaam caynulislaam dhegihiina furo waktigaad haysataan waa hal daqiiqo saaxiibadiinii horead la mid tihiin su-aashuna waxay tahay sheeg amiirkii hogaaminayey majmuucadii fulisay weerarkii maanda bay ama maanda bay
magacaygu waa aamin saciid maxamed waxaa u tartamaa xaafadda ceen islaam su-aasha jaabtadaas u day waxaa waaye axmed almuhaajir
waayahay walaalkaas u tartamayey xaafadda caynulislaam jawaabta uu bixiyey waa mid sax aniga waxba ma sheegin weli waa mid sax ah laba derajay leeyihiin
hadda waxaa la diyaarinayaa amba loo diyaargaroobayaa ciyaarta qajacla buuxinta waxaana loo soo bixiyey afar kooxood oo ka kala socda ee xaafadaha kala duwan ee deegaanka kunye barrow kuwaasoo kale ah caynulislaam aljaziira bukhaari iyo muslim ee afarta kooxood ee ka kala socda afartaas xaafadood ee aan soo sheegnay dhammaantood waa diyaar fagaaraha ayay taagan yihiin qajaclayaashii la buuxin lahaa ayaa lasoo hordhigay tubooyinka yaryar ee cabitaanka lagu cabana ee waa loo dhiibay tubooyinkaas ayaa marka la rabaa in ay ku buuxiyaan biyo ay ku soo qaadeen afkooda kuna shubaan qajaclaha marka waxaa la leeyahay waxaa guulaysanaysa kooxdii hor buuxisa ee waan arki doonaa marka natiijada tartanka halka ay ku dambayso iyo sida uu xaalku noqdo insha allahu tacaala aan isla soconno iminka biyihii ayaa lasoo diyaarinayaa beeshin ayaa lagu soo shubayaa waxaana la rabaa insha allahu tacaala markii beeshinkaas lasoo buuxiyo in la hor keeno kooxaha tartamaya
ajaclaha ugu horbuuxsami doonaan arki doonaa biyaha saxaabadaa la darsanaya afkaa lagu shubanaya afkaa intuu kuu qaado adiga tabarta waxaa la leeyahay sakeello halkan yaalla qofka biyaha saacabadiisa uu ka soo darsanayaa kadib afka ayuu ka shubanayaa islamarkaana biyaha afkiisa ku jira ayuu ku buuxinayaa isagoo dhex marsiinaya tubada marka ma ahan howl fudud balse waan arki doonaa insha allahu tacaala sida ay xaaladdu u ekaato waa ay socotaa weli ciyaartu biyihii ayaa weli la buuxinayaa markan waxaa la soo diyaariyey afartii sakeel ee laga soo darsa lahaa biyaha iyadoo loo adeegsanayo gacmaha nin walba tubadiisa ayuu gacanta ku heestaa haye way bilaabatay ciyaartu way socotaa waxaa lasoo darayaa biyihii iminka waa lasoo daray afka ayaa lagu soo shubtay waxaa markan la rabaa in la buuxiyo way socotaa way socotaa ciyaartu sakeelka ayaa biyaha laga soo daraya markan afka ayaana lagu soo qaadayaa kadibna tubo yar ayaa qajaclaha lagula shubayaa ma ahan howl fudud waa la ishayaa afarta kooxood bay wada dadaalayaan balse waan arki doonaa insha allah natiijadu sida ay noqoto kooxo badan ayaa hadda muuqataa inay rajada dhigeen qaar ayaa kabaha siibtay orod ayaa halkan ka socda qof weliba wuxuu u dadaalayaa inuu noqdo midka hor guulaysta waa yahay way socotaa ciyaartu waana arki doonaa insha allah natiijada iyo sida ay noqoto qaarkood ayaa ku dhow inay buuxiyaan way socotaa ciyaartu qaar ka mid ah ayaa buuxiyey waa hagaag weli way socotaa ciyaartu waaba loo soo buuxinayaa sakeeladii biyo dheeraad ah ayaa lagu soo shubayaa way socotaa weli ciyaartu ma ahan ciyaar fudud waa la tartamayaa kooxuhu way isla dhaafayaan mid walbana waxay u hardamaysaa in iyadu guusha qaado waa hagaag waxaan dhex taagannahay fagaaraha sayid maxamed cabdulla xasan ee deegaanka kunye barrow halkan waxaa galabta ka socda haddii aan dhegaystayaasheenna mar kale xusuusino ciyaar lagu tartamayo qajacla buuxinta ciyaartaasi waxay u dhacaysay qaab ah in qajalayaasha lagu buuxiyo biyo afka lagu soo qaaday iyadoo la dhex marsiinayo tubada yar ee lagu cabo cabitaanka markana ciyaartii way dhammaatay ayaa la leeyahay balaararina natiijada ka soo baxda waxaa laleeyahay ciyaartii waa lagu guuleystay markana waxaa guuleystay aa laleeyahay xaafadda imaam muslim siday sheegayaan guddiga tartanka
haye adaa wareejinaya waan bilaabayaa diyaar ma tahay kow labo saddex afar shan lix toddobo siddeed sagaal toban toban iyo kow bobsi toban iyo labo toban iyo saddex toban iyo afar isbobsi toban iyo shan toban iyo lix isbobsi toban iyo toddobo toban iyo siddeed toban iyo sagaal labaatan qad haye haye haye haye waa yahay waa ku guulaystay wuu ku guulaystay intoo istaag ibraahimow bal adigana maxaa halkan kaaga muuqda galabta ee waxaad arkaysaa tartan aan horey loo arkin aniga xataa kan weligay ma arkin ee maxaa adiga halkan kaaga muuqda galabta mahdow waa tartan xiiso badan tartanku midba midka ka dambeeya waa kasii xiiso badan yahay runtii waxaa ii muuqda rag mataqaanaa soo diyaargaroobay oo meel fadhiyo horta tartanku wuxuu ku bilaabanayaa saa mataqaana mahdow adi aa sheegtayba raggii ayaa fa fadhiyo hortooda waxaa yaala qajaclayaal yaryar oo mataqaanaa oo la rabay inay biyo biyo ka buuxiyaan meel ka sii horayso oo adi soddon tallaabo usii jirtana waxaa yaala baaldiyaal iyo beeshino oo biyo ku jiraan marka dadku mataqaanaa guddiga markay fasaxaan ayaa ay soo ordayaan afka ayay biyaha ku soo qaadayaan waa la soo cararayaan qaar baa mataqaana mahdow ninkaa waba ninkaa fiir mahdow biyihii baa ka da'atay afkii intuu qoslay war mahdow ciyaartu way xiiso badan tahay way soo socdaan way sii cararayaan oo qajaclihii hadba mid baa inta biyaha meesha ku shubo sii cararayaa marka waa ciyaar runtii waa markii igu igu horreysay oo ciyaar noocan aan arko marka ragga qaar baa isleeyahay amay biyo ka dharga ilaan gacmaha ayaa biyaha inta lagu soo shubto afka lagu shubanaya lala ordayaa marka waa tartan xiiso badan runtii oo aad u xiiso badan mahdow waa hagaag weli waxaa dhegaystayaal la socotaan barnaamijkii gaarka idinkaga soo tabinaynay ee fagaaraha ee lagu ciido ee ku yaala deegaanka kunyo barrow looguna magacdaray sayid maxamed cabdulla xasan oo ay soomaalidu aad wada garanayso halkan galabta waxaa ka socda ciyaaro kala duwan oo aad u xiiso badan haatan waxaan daawanaynaa oo la bilaabay ciyaartii sakeelka dadka qaarnaysan garanaynaa laga yaabaa ciyaartan qaab cajiibbay u dhacaysaa qofka anugu horey aan marar badan usoo arkay ugana soo qayb galay munaasabada noocan ah qofka labaatan mar ayaa la wareejinaya haddii aan dhegaystayaasha u sharaxo kadibna waxaa loo dhiibayaa sakeel biyaha hortiisa yaallo kadibna wuu qaadayaa masaafo fog ee uu la jarayaa kursi halkaa ka muuqda ayuuna saaraya marka maadaama qofku uu yahay qof wareerayoo la wareejiyey maskaxdiisana la isku daba rogay qofku wuu wareerayaa baaldigii biyahana isaga ayaaba isku shubaya daawadayaashuna marka aaday ugu qoslayaan ciyaartii waa ay socotaa nin ka mid a raggii sakeelka loo dhiibay ayaa ordaya waa uu ku daatay waa uu isku shubay biyihii waa uu warwareeraya uu dhacdhacayaa waa ay socotaa ciyaarta waa uu saaray kursigii ciyaartuna weli faanoo la faray kama qodna bal dadkan ee daawadayaasha ah iyo ciyaarta halkan ka socoto oo indhahooda ku daawanayaan siday u arkaan ayaan insha allahu tacaala ka waraysan doonaa soo dhowo halkan galabta maxaa ka socda maasha allah ciyaar oo aad iyo aad u xiis leh ayaa ka socdaan haye hadda ciyaartee loo taagan yahay ama diyaar ah ciyaarta iswareejinta oo sakeelka oo kursiga lasoo saarayo waa gartay maasha allah aad iyo aad ayaan u faraxsanahay maanta adigu xaafadee ka socotaa anigu waxaan ka socdaa xaafadda ee imaam muslim waa gartay yaad guusha u rajaynaysaa marka ma xaafadaada mise xaafadaha kale waxaan guusha u rajaynayaa xaafadeyda
maxaad si gaara ugu taageeraysaa waxaa laga yaabaa guuldarooyin badan iyo hasiimooyin la kulanto adigoo arkaya waxaan sidaas u leeyahay waa xaafadeyda oo aan la jiro sidaas daraaddeedsaasleeyahay waayahay ciyaaro kala duwanaa galabta halkan ka socdo ciyaaruhu way xiiso badan yihiin inuu kala duwan yihiin ciyaaraha dhaqanka ka mid ahaa waxaa sidoo kale ka mid ahaa qajaclihii lagu buuxinayay ee biyo afka lagu soo qaaday iyadoo la dhex marsiinayo tubada cabitaanka lagu cabo ka waran adiga maxaa si gaara kusoo jiitay waxaa si gaar ii soo jiitay walaalaha ee muhaajiriinta ah ee ciyaaro ay soo bandhigayeen ayaa si fiican ii soo jiitay
hayso dhow halkan galabta maxaa ka socda halkeesa joogtaa horta ku sugantaa deegaan ahaan
shabeel hoos gaar ahaan
magaalada kuunbarow goobta oo ciyaaraha jooga ciidda oo musallaha
maxaa halkan ka socda galabta hadda daawanaysaa hadda xaaliyan ciyaaraha iswareejinta ee khatarka sikeelka la qaadayo kursiga la saara
dad badan aa qoslaya u sharax bal ee, dhegeystayaasha maxay ku qoslayaan
nin hawa nin nin askeelka qaadar waa wareer dawada gashtay waa gartay Een, ciyaaro kala duwan oo noocaasa maadaamay galabta halkan ka socdaa maxaa adiga si gaara kusoo jeeda
kuwa shiribka shiribka kuwa warma cadadka watan adoo xaafadee ka socotaa xaafad caan islaam
caynulislaam ee, mar ayay guuleysatay sidaan filayno Ee, su-aalahan jecla inay ku guuleysatay ka waran farxaddiina maadaama aad xaafaddii ka mid tahay
waa waxaa waa ku faraxsanahay guuleysiga ay guuleystaan oo hambaleyna
soo dhow maxaad arkaysaa galabta waxaa arkaya ciyaaro aad u fiican hadirtan waxaa arkaya ciyaartiis wareejintiis ninka maxuu samaynayaa yah ninka hadda ka hor muuqda maxuu samaynayaa baaldi ayuu qaadayaa
Ee, wuu guuleystay muxuu u guuldarraystay ninkaas waa guuleystay muxuu ku guuleystay yah ciyaarta wayis wareejintiis farxadda ka waran galabta maadaama ciyaar noocaana kasoo qayb gashay farxadii aad iyo aad wallahi masoo goobkee
mahdow tartankii ayaa markan soo dhammaaday raggii ka qayb galay tartankan sakeelka ee intaan sakeelka la qaadan laiswarwareejinayay ayaa markan eh, agteeda maraya bal aan fursadda siiyo oo waxyaabaha eh, mataqaana ay dareemayeen eh, markii la warwareejinayay iyo bal aan ka wareysto Eh, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore magacaaga deerow ugu gursin baaw deerow maxaa ku tartantay
tartanka waxaa ka tirsan kooxda imaam bukhaari maxaa ku tartantay marka hadda waxaa ku tartarmi tartanka biyaha oo sakeelka lagu shubayo oo nataa garabka la saarayo waan ku guulaystay tartanka macnaha ka hor qofka waa la wareejinaya maxaa dareentay marka wallaahi madax wareera ku dhacay qofka qofkii oo is- is-adeeji mooye kii kale waa dhacaa horta haa an- an- an- an- adeegaan ku taga hadda an adeegaan ka tagan kursigu meeshii loo rabo waa saarane
adna magacaaga Awiis Yuusuf Umar.
aweeso maxaad ku tartamaysa Waxaan ku tartamayaa eh, oo qaybta ka soo jeeda marka hadla. Ciin al-Islaam.
maxaa ku tartantay marka Marka waxaan ku tartamay sakeel biyo lagu shubaayo oo qofka la wareejinayo. Ilaa labaatan jeer aa la wareejin.
maxaad dareemaysa marka marka lagu wareejiyo kadib Marka markii lagu wareejiyo adoo dhan waa dhacdhacay si oo qof nooc kale aan noqonayo. Waa isbedelay adi- haddii adkeyd ma haddii kale bes waa waa dhacay.
magacaaga ku bilow magacayga awees madwan liidan dheere aweeso maxaad ku tartantay walaalkay sida qajaaliyoolka dhumbuyow Haye.
iyo intay iswareejinta oo macnaha kursiga biyo oo adoo wareeras Haye.
oo qaadaas Haye.
oo kursiga saaras Haye.
iyo intay su'aalooyin oo muhiim ah liswarsadaan oo diinta ka saabsan intaasaa ka tartamaanigeenka bal tartankan ka waran marka tartan noocaana weli ma ka qayb gashay adiga weli horma ka qayb galan laakiin kaan inkoo ah Haye.
farhaddayna eed eed ansarayd maasha allah saaxiibada marka kula tartamaya xaafadaha kale marka maxaa leedahay ayagana xaafadaha kale may lahaa intii tartamada sida macnaha oo macnaha laniska dhiirigeliyaayo nanba sidii oo guulo isunfadaw oo kale intii yoonhan ka diyaar galo yaan sheegay yoon waa hagaag ee markana waxaan kusii dhownahay gebagabadii tartankan galabta halkan ka socday ee dhex marayay afarta xaafadood ee ay ka kooban tahay ee kunyo barrow markan waxaa loo yeerayaa kooxda sawtu ribaad hase ahaatee intay soo socdaan waxaan idinku duwayaa waryahiin ibraahim duweyshi oo waraysi la yeelanaya qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee hogaaminaya tartamayaasha ka kala socda xaafadaha kala duwan ee uu ka kooban yahay deegaanka kunyo barrow mahdow aad baad u mahadsan tahay mar kale waxaan ku leeyahay taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal allah waxaan weydiisanaynaa inuu ciidan ciiddeeda nagu gaarsiiyo caafimaad iyo islaamka oo guulaysto ee marka markanna waxaa soo diyaarinaysa oo soo socota sawtu ribaad oo nashiidooyin soo gudbin doona ee marka intaysan ayaga soo gelin ee fursadda yara ayaan dareemayaa waxaan ka faa'iidaysan doonaa odayaasha ee dhaqanka ee hogaaminaya xaafadaha magaalada kuunyo barow ayaan markana waraysi la yeelan doonaa Een, waxaa ugu horeeya ee, oon wareysanaynaa een, nabadoon cilmi oo ka mid ah nabadoonnada magaalada kunya barow nabadoonku mahado wuxuu wataa funaanad ay ku buufsan tahay xaafadda bukhaari oo uu tartamayaasheeda uu ka mid yahay nabadoon cilmi waxaan ku leeyahay taqabal allahu mina wa minkum saalix alcamaal assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته taqabal allah mina wa minkum saalix alaxmaal nabadoone aad baad u faraxsan tahay funaanad ay ku buufsan tahay xaafadda bukhaari ayaad mataqaanaa wadataa waxaad tahay tartamo ka mid ah ee xaafadda bukhaari bal ka waran nabadoone maasha allah alxamdulilah rabbilcaalamiin maantay waxa weyn farxaddii ugu darnayd oo mataqaanaa adduunyada isoo marta ayaan faraxsanahay maadaama anigoo nin waayeela ah ay isoo martay maantay islaamka oo kitaabkii allaah oo kor loo hayo iyo sunnadii rasuulka lagu dhaqmaayo meel looga dhaqmaayo aan maanta fantasiyaheeda ka qayb galo oon mataqaanaa ilaaha maadale tartankeeda u taaganahay waa ilaahay fadliilo uu siiyey ilaahay uu mataqaanaa darajo uu siiyey weeyaan ayaan u qaatay ilaahay baana ku mahadsan ilaahaygi cimrigayga heerka soo gaarsiiyey oo aan dimuqraadiyadii igu dilin oon hantiwadaaggii igu dilin oon tiiba talyaanigii igu dilin oon qurunkii iyo baktigii iyo qabyaaladii iyo u s cda iyo mataqaanaa snf iyo baktigii aan igu dhex dilin baan ilaahay ku mahadiyaa waayahay maanta bal ka waran ee waad tartamaysaan marka rajada aad qabtaan bal ka waran ee nabadoone maasha allah rajada aan qabnaa waxay tahay annaga tartankan waa u soo diyaargaroon insha allahu tacaalaa afarta kooxood ee mataqaanaa magaaladu ka kooban tahay ilaahay idinkiin waxaan jeclahay inaan kaalin ka soo qaadna ilahay idinkiin
hadda tartankii mataqaanaa kuraasta ayaad qaadeen bal ka warrama dareenkiin ka warrama maasha allah aad iyo aad waxaan uga qabnaa dareenkeenna in insha allahu tacaalaa kuraasta keliya maahan aan nambaro badan qaadi doonaa ilaahay ka rajaynayaa waayahay waayahay aad buu u mahadsan kaasi waxa uu ahaa nabadoon cilmi oo ka mid ah mataqaanaa odayaasha dhaqanka ee magaalada kunya barow weli dhegeystayaal idaacadda islaamiga alfurqan ayaad nagala socotaan meel walboo joogtaan waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu weli waxaan ku guda jirnaa tabintii tooska ahayd ean ku tabinaynay fantasiyaha ka socda fagaaraha sayid maxamed cabdulla xasan xaafado ayaa tartamaya xaafadahaasi odayaal ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah awgaabaa ka mid ah waxaa ka mid ah dhanaan ayaa ka mid ah dhanaan iyo awgaab isku xaafad weeye xaafadda aljaziira ayay u tartamayaan dhanaan ayaa horteeda taagan oo aad u dhoolacdaynaya dhanaanoo soo dhowow تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال صالح الأعمال إن شاء الله تعالى آد إيدان عيد الأضحى آدم برسلنا إن شاء الله تعالى فانتسيان إن شاء الله تعالى ما دامنا كوحد الجزيرة سنة كان وانا عد عدنا إن شاء الله تعالى هدا عيارة كرسي أيانا كو قليسنا إن شاء الله تعالى عياري كلا حرجيتك يو معنا كولكتي معنا بيها الوشوان كل ويل مهين سيفي معنا نوسع تعيارة إن شاء الله تعالى dhananow ka waran maanta dadka soo xaadiray iyo shucuurtooda iyo dadka tiradooda bal ka waran wallaahi runtii sanadkan iyo sanadkii aad iyo aad bay u kala duwan yihiin sanadkan macnaha ee dadka soo xaadiray ha ahaadaan haweenkii dhallinyaradii odayaashii wallaahi bilaa meel cagla dhiga ma laha insha allahu tacaala oo qolo maxay noqota meeshan la isku cariiri runtii fantasiya aad u fiican ba ka socdo goroonkuna waa camiran yahay aad buu u camiran yahay ilaa saacaddan aan kula hadlaya meel meel istaagayaa la weysan yahay dadkii aad u isbuurinayaan marka insha allahu tacaala waxaan u jirnaa garoonkii iyo musaliya oo aad loo xardhay oo aad loo goglay aad ayuu u camran yahay waan runtii macnaha shucuurteenna aad iyo aad baynu u kaxsan tahay waa hagaag aad baad u mahadsan tahay dhanaanow aad baad u mahadsan tahay weli dhegeystayaal idaacadda islaamiga alfurqaan ayaad nagala socotaan weli tabintii tooska ayaan wadnaa haatanna mid ka mid ah nabadoonnada magaalada kunya barow ayaa agteeda fadhiya oo ciyaaraha daawanaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu jazaakum allahu khayran waa ku dhowahay haddaan kaaga warbixiyey maasha allah horta ciyaaraha dii dhaqan maasha allahna waa la soo bandhigay waxaa kaloo ciyaara aan weli hore loo aragna waa la soo bandhigay marka taasna allaha ku mahadsan annagana waxaan haysanaa abni istiqraar maasha allah ciyaar weli aan la arkin waxaa ka mid ah ciyaaraha haddii ii dhaqanka dadka koonfur degan koleytaba ayaga haddii ii dhaqan bay leeyihiin haddii ii dhaqankooda iyo shacuurtooda aad iyo aad bay u muujiyaan waana soo dhowaynaynaa waana ku hindhaqowsanay marka dadaan amnigan istiqraarka aanan haysan aanan ciyaari karinba sababtoo ah ayagaa welwelay welbahaar ku noolbo luuq iyo jiiray ku jiraan iyo hotel ay degan yihiin annaga laakiinse xur baana annagoo xur aan ciyaarta daawanaynaa annagoo xur aan ciyaarta fiirsanayna ilaahana ku mahadsanaan leenahay marka weli fantasiya ayaan ku sugannahay haatanna ibraahim nation oo farxad leh oo qosley ayaa igaga muuqan ibraahim nation mow taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa aad baan kuu salaamayaa adiga idaacadda alfurqaan aad baan u faraxsannahay garoonkii waxaan ku sugannahay sheekh maxamed cabdulla xasan aan ku sugannahay aad baan u faraxsannahay waxaan jeclaan lahaa marka hadda inaad dibi u dhigto su-aashahaaga dambe su-aal adag maaha waa maalin iska farxada maalin mataqaanaa fantasiya weeye ibraahim maanta waxaad ku soo ciiday garoonka magaalada ee lagu ciidayo ciyaaraha la soo bandhigay bal ka waran maanta ibraahim maasha allah wax la tilmaami kara maaha ama la soo koobi kara ama la suuray kara maaha garoon aad u qurux badan garoon aad u qurux badan oo dhir leh oo geedmirood leh oo yacni ay ka soo qayb galeen dhammaan rag iyo dumarkii waxaa ka socda tartamo oo kala duwan marka wax la suuray kara maaha marka waxaan leeyahay haniyan lakum aan le dhammaan muslimiinta meel kastay joogaan ciyaaraha la soo bandhigay marka maxaa kugu xiisa badnaa marka ciyaartii igu xisaab maba la- ma horta maba la soo koobi karaba ciyaaraha way kala darnaayeen midba midda kale ka daran tahay oo hadda mid aan soo qaban kara male laakiin waxaa igu xiisa badneyd dadkan yacni eh, dhaqankii soomaalida la soo bandhigay barbaarta gaashaaman maadaama ay soomaalidii asalkii hore in maarata dhaqan ay u leedahay in maxaan ku dhahay ciyaaraha hidaarna saasaa igu xiisa badneyd waagii hore marka waxaa la arki jiray barbaarta gaashaamano niman odayaala niman dhallinyaraha maanta barbaarta gaashan ahay warqadyadaas si xiise gaara aad aad aad haa hadda rag dhalinyaro oo isku wada ah oo aan isleeyahay ninka ugu badan wuxuu jiraa toddoba iyo labaatan sideed iyo labaatan jir marka waxaan leeyahay aad baan maarta ugu farxan ciyaartaasaan iigu xiisa badneyd waayahay aad baad umaxsantahay ibraahiima waxaan ku leenahay taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal waa hagaag dhegaystayaashana markan waxaan ku duwayaa oo fagaaraha soo galay sawtu ribaad ee waxay hayaan ayaa leeyahay anaashiid kala duwan iyaga ayaana ah gebagabada barnaamijkii gaarka ahaa ee aan halka idinkaga tabinaynay inta aan ku kulmayno barnaamij ceenkan oo kale waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
baruudatiitaan dadka berkoo ku jeede baaba kuweelay dadka berkoo ku jeede booda besaada kuwa baadil wedaaya baanima faala birtagaalka kebowa baruudatiitaan dadka berkoo ku jeede baaba kuweelay dadka berkoo ku jeede booda besaada kuwa baadil wedaaya baanima faala birtagaalka
beentaan ma eh oo bir madiineed ba enne baadil ma weelayn beegsadaane cadowwa bakti gaal saljiid ama beer jannaad unsa seelma ballan ilaahu intigaal un bereeye beentaan ma eh oo bir madiineed ba enne baadil ma weelayn beegsadaane cadowwa bakti gaal saljiid ama beer jannaad unsa seelma ballan ilaahu intigaal un bereeye baruudatiitaan dadka berkoo ku jeede baaba kuweelay dadka berkoo ku jeede booda besaada kuwa baadil wedaayan baarnima faala birtagaalka kibowa baruudatiitaan dadka berkoo ku jeede baaba kuweelay dadka berkoo ku jeede booda besaada kuwa baadil wedaayan baarnima faala birtagaalka kibowa budle hashaa ama baabuurkaale busiita beer soo cadowga bayla haddii ki haysid ballan jihaadu baarinkan beer falmee been been isku dhaaf diinta tan dhiigfadayte buudle hashaa ama baabuurkaale busiita beer soo cadowga bayla haddii ki haysid ballan jihaadu baarinkan beer falmee been been isku dhaaf diinta tan dhiigfadayte baruudatiitaan dadka berkoo ku jeede baaba kuweelay dadka berkoo ku jeede booda besaada kuwa baadil wedaaya baarima faala birtagaalka kibowa baruudatiitaan dadka berkoo ku jeede baaba kuweelay dadka berkoo ku jeede booda besaada kuwa baadil wedaaya baarima faala birtagaalka kibowa bandhigii idaa bilawne
bandhigii idaa bilawne
bulshada ha bambatiya bashalkaanan bandhigaane bulshada ha bambatiya bashalkaanan bandhigaane barbaartii tawxiidka eena beenbeen ma qaadadaano barbaartii tawxiidka eena beenbeen ma qaadadaano bulshada ha bambatiya bashalkaanan bandhigaane bulshada ha bambatiya bashalkaanan bandhigaane barbaartii tawxiidka eena beenbeen ma qaadadaano barbaartii tawxiidka eena beenbeen ma qaadadaano duldineedyaena duldineeda nahay duldineeda nahay dar alle uu kulmay dar alle uu kulmay damashaadka cidaa u dabaaldegaynaa damashaadka cidaa u dabaaldegaynaa damashaadka cidaa u dabaaldegaynaa damashaadka cidaa u dabaaldegaynaa deeganku waa kunyo deegaanku waa kunyo alle hayno daye alle hay hayno daye deeganku waa kunyo deeganku waa kunyo alle hayno daye alle hayno daye daarul islaam wayaan lagu diirsadaye daarul islaam wayaan lagu diirsadaye daarul islaam wayaan lagu diirsadaye daarul islaam wayaan lagu diirsadaye الله أكبر الله أكبر